tababar loogu talagalay wada shaqaynta iyo sadhexgalka booliska iyo shabakada nabadeynta hirshabelle ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
tababarkan oo lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa waxaa loogu talagalay in lagu abuuro marxalad ay ku wada shaqeyn karaan booliiska iyo shabakada nabadeynta hirshabelle tababarka oo socon doona muddo afar cisho ah waxaa ka qayb galay saraakiil askar ka tirsan booliska iyo xubno ka socda shabakada nabadeynta hirshabelle gaar ahaan qeybaha ka howlgala magaalooyinka buulaburte iyo jowhar taliyo ku-xigeenka booliiska hirshabelle korneel xasan kaafi maxamed ibraahim ayaa waxa uu ka waramayaa ujeedada tababarka runtii barnaamijkan faa'iido weyn uu noo leeyahay faa'iidadiisa waxaa ka mid ah shabakadan awalba waxay u taagnayd inay khilaafaadka bulshada ka dhex jiro iyadu ay u noqoto gogol wax kasta oo bulshadan hadda hirshabelle ka dhex jiro maadaama afar degmo oo waaweyn oo ka mid a hirshabelle laga soo tababaray dadka intooda badan oo buuluberde iyo beledweyne iyo jowhar iyo balcad tiro badan oo ka mida lasoo tababaray haddana boliiskii lagu kabay waxaan rabnaa shaqadii ee hore u haysay i b n ama shabakada nabadeynta ee hirshabelle inaan boliiskii ku soo kordhino oo shaqadii wadajir loo qabto xalinta iyadoo joogto mar walba gacanta oo boliisku waa loo baahan yahay inay shabakada iyo boliisku iska taageeraan wixii xalin khilaafaada ama sidii nabadda looga shaqayn lahaa oo awalba ay u taagneydeen waxaa kaloo meesha ka soo bixi doono oo aan rabnaa inay ka soo baxdo isdhexgal boliiska iyo iyo bulshada ah gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar iyo gudoomiye ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo federaalka maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamed tuuxow ayaa bogaadiyey tababarka islamarkaana waxa ay sheegeen in rajo weyn ay ka qabaan in natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxdo dadaalada socda
waan soo dhaweyneynaa barnaamij kasto ee ummaddan isdhexgal bulsho loogu sameynaayo waxaa muhiimad gaar leh dadka kala duwan ee weliba bulshada ka timid sida nabadoonada iyo waxgaradka booliiska haweenka dhammaan ay shabakadan ay ku midaysan yihiin waxaan leenahay waa soo dhaweyneynaa kadegma ahaan waxaan leenahay guuleysta waxaa kaloon rabnaa hadduu ala yidhaahdo xoojin kasto ee lagu xoojin karaayo bulshada iyo maxaanku rahda booliiska qaabka ay isugu qayb qaadan lahaayeen howlaha amniga iyo nabadeynta aad ayaan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno aniga iyo gudoomiyaha degmada jowhar annagoo shirkan aad muhiim u ah howlaha ay wado bergof ma arkaysa reconciliation peace reconciliationka waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iidi doontiin hirshabellena ay faa'iido weyn u tahay khaasatan booliska dowlad goboleedka hirshabellena wax badan oo isdhexgalka bulshada ah faa'iido fara badan laga dhexli doono waa u mahad celihaynaa inta ka qayb qaadatay aadaadan u mahadsan tihiin
deegaano ka tirsan maamul goboleedka hirshabelle waxaa xilligan ka socda dadaalo nabadeed oo lagu dhexdhexaadinayo beelo khilaaf gacanka hadal sababay uu dhex maray dadaalada qeybtood waxay u muuqdaan in guul laga gaaray halka kuwa kalena weli lagu jiro sidii looga midho dhalin lahaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne